gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa maanta xilka gudoomiyaha si rasmi ah kula wareegay xaflad ka dhacday xarunta villa hargeysa ee magaalada muqdisho ayna goobjoog ka ahaayeen gudoomiye ku-xigeenada koowaad iyo labaad iyo xildhibaanada golaha shacabka gudoomiyaha xilka wareejiyey maxamed sheekh cusmaan jawaari oo munaasabada hadal ka jeediyey ayaa ka sheekeeyey marxaladihii kala duwanaa oo uu baarlamaanku soo maray muddadii uu hogaaminayay isagoo bogaadiyey gudoomiyaha cusub kuna wareejiyey guud ahaan dugmiintiyada uu ku shaqeynayay oo ku qeexnaa howlaha uu baarlamaanku qabtay iyo kuwa horyaala mudane gudoomiye waxaan kugu hambalyaynayaa kalsoonida lagugu doortay xilka hogaaminta xafiiska guddoonka golaha shacabka baarlamaanka tobnaad ee soomaaliya waxaan allah subxaana wa tacaala kaaga baryaynaa inuu xilka kula garab galo anigana waxaa farxad ii ah inaan halkan si rasmi ah kugu soo gudbiyo warbixinta xilwareejinta maadaama baarlamaanka sideedaad sanooyin ka horba ma jirin wax xilwareejin dhab ah oo baarlamaanka sagaalaad uu ka dhaxlay waa tii ugu horeysay taniyo markii laga soo baxay marxaladii ku-meelgaadka ahayd waxaa hog warankani si kooban ugu dhammaystiran xogta ku sahlaysa howlgalkiisa maaraynta arrimaha ugu muhiimsan ee hadda socda iyo kuwa qabyada ah oo hay-addeena oo ka mid ah hay-adaha ugu muhiimsan ee dowladda mudane jawaari ayaa beeniyey in dastuurka la xaday waxa uu caddeeyey in dastuurka hadda sida ku-meel gaarka ah loogu shaqeeyo uu yahay kan saxda ah ee lagu soo dhisay hay-adaha dowladda ee ay ansixiyeen ergada bishii diseembar labada kun labaiyo tobankii waxa uuna nuqulka dastuurka isla maanta ku wareejiyey gudoomiyaha cusub mudane gudoomiye ugu dambayntii aan si gaar ah ugu wareejiyo igana guddoon nuqulka asliga ah ee dastuurka oo nuqul rasmi ahaan ay ergadii qaranka sida ku-meelgaadka u ansixisay kowdii disembar laba kun iyo labaiyo toban oo shaabadaysan oo saxiixan guddoonka golaha shacbigana lagu soo wareejiyey kalfadhigii koowaad kulankiisi toddobaad ee ahaa toddobadii sebtembar laba kun iyo labaiyo toban sida ku aad ku arki doonta lifaaqa toddobaiyo tobnaad iyadoo ay goobjoog ahaayeen laba boqol iyo sideed xildhibaan marka dastuur la xaday ma jiro mid dhumani ma jira waa shaaqadiisu yahay
dhinaca kale gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo maanta la wareegay xafiiska oo gabagabadii hadal kooban jeediyey ayaa u mahad celiyey guddoomiyihii hore sheegayna in howsha uu halkaasi kasii ambaqaadi doono isagoo la tashan doona rofesor jawaari aniga waxaan aaminsanahay ummad walba waxay leedahay aqoon-yahano dad wadaniyiin ah oo u soo shaqeeyey ama u taagan horumarinta waddankooda mudane guddoomiye waxaad ka mid tahay dadkaas ummad walbana horumarkeeda wuxuu ku xidhan yahay sida ay u qiimeeyaan dadka u soo shaqeeyey oo waddankooda u soo adeegay waxaan aaminsanahay waxaad ka mid tahay kuwa ummadda soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed ay qiimayn doonaanaad ka mid tahay mudane guddoomiye halkan waxaa fadhiya golihii shacabka oo aad in muddo isla soo shaqayseen oo runtii aan aaminsanahay horumarka la sameeyey qiib inay ka ahaayeen oo aan aaminsanahay shacabka soomaaliyeed ayaguna inay ku faani doonaan golaha shacabka oo xaqiiqdii u soo dadaalay naf u huray u soo istaagnaa meelo fara badan oo khatara naftooda u geliyey sida ay ugu shaqayn lahaayeen qaran soomaaliyeed dib u dhiskiisa ay ugu shaqayn lahaayeen mudane guddoomiye waxaan joogtayn doonaa la tashigaaga inaan kula tashado mudane guddoomiye waxaan joogtayn doonaa dadkii khubarada ahaa oo hawshaan kula bilaabay iftiimiyeyna meeshaan u soconno ayagana inaan mar walba la tashan doonno mudane guddoomiye annaga waa ku sugootinay ma ku dhahayno mar labaadaan ku soo dhowaynaynaa golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ku soo dhawow dhammaantiin waa mahadsantiin si kastoo ay tahay guddoomiyaha cusub ee golaha shacabka maxamed mursal ayaa wixii maanta ka dambeeya ku shaqayn doona xarunta villa hargeysa oo ah xafiiska iyo hoyga guddoomiyaha golaha shacabka halka guddoomiyihii hore maxamed sheekh cusmaan jawaari uu ka guuraya xaruntan kadib muddo shan sano oo uu deganaa intii uu xilka hayay saynab abuukar maxamed v o a muqdisho